kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idiin soo wada jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiinba idin leenahay ramadaan wanaagsan ayaan ana leeyahay dhegaystayaasheenna daanda inta aanan u guda gelin dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen aan soo qabto mid ka mid ah qhasiidooyinka ramadaanka
adan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caaliba loo ogsoonee aadaa bisha soo nasiibo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhignee waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaajiya aadaa bisha soo nasiiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaan way socotaye asagoo dine waa camal sido waa saxibi iyo saafii aakhire yeena sheegine soma ramadaan way socotaye ansagootine waa camal sido waa saxidii iyo saadii aakhire yayna sheegine soma ramadaan adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatulmowdkiyo su'aashana hanugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatulmowdkiyo su'aashana hanagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaanu naga ajiida aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaan way socotay maxaa isagoo tine waa camal siro waa saxabi iyo saati aakhire yayna seegine sooma ramadaan way socotaye asagoo tine
dhambaalka ugu horreeya galabta waxaa daandurey oo nasiib u helay dadka kale ah aaba cabdi sheekh cismaan iyo hooyo shamse xaaji adeer xasan cali axmed adeer salaad sheekh cismaan iyo adeer maxamed abuukar siid cali iyo ilhaan maxamed abuukar xasan kaafi aweys cismaan najiib aweys cismaan iyo axmed aweys cismaan cabdulqaadir suuley iyo cabdifataax aadan amiin maxamed cabdi geele cabdiraxmaan aweys iimaan iyo iyo asxaab kale oo badan waxa ay u hambalyeynayaan cukaasha cabdi sheekh cismaan iyo anise cali bashiir oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkan waxa uu nuur naga soo gaaray hooyo batuulo qaasim iyo luuley cusmaan muumin maryan cusmaan muumin iyo ayaan maxamed axmed farduuse axmed carab iyo shukri axmed cusmaan iyo nasro axmed cusmaan iyo axmed cusmaan muumin cali cusmaan muumin iyo jibriil cabdulaahi shambow iyo cabdicasiis axmed iyo cabdulaahi axmed cusmaan iyo cabdulaahi cabdi caraale iyo cali cusmaan muumin waxaana dhammaan dadkaas oo kala jooga dunida ay jecel yihiin inay taaniya dhalasho gaarsiiyaan cabdulaahi cusmaan muumin iyo xakuma cali muumin oo wiilu ugu dhashay degmada buura kaba oo ka tirsan gobolka bay wiilkaas oo loo bixiyey maxamed deeq cabdulaahi waxay leeyihiin allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara aamiin ayaan leenahay رب صل على الحبيب محمد وعلى آل محمود
hambalyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah habaryeer sabaad yuusuf cabdulaahi cabdiraxiim axmed maxamed nimcaan jaamac maxamed deeq maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan shiine khadar maxamed jaamac suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye hooyo nuure xidhe iyo abticiidid xidhe axmed maxamed diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyeynayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salmaan cabdi aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan isbitaalka doctor muuse wiilka magaciisa weli lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aan mar kale aadno qhasiidooyinkii ramadaanka
urkiisa nabigi
kumo laga wado idileeyo isagoon wax loo dhigin aqrabkii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin aqrabkii laayidhiyo aragli kalsoonaan kiino ahaayo آخر شافي عذا كيلو يدمرني أرجلي كالسولان كيلو وعدو آخر شافي عذا كيلو يدمرني يا معادي روض هيرتدي الله يمدايديو
Thank you.
dhambaalkan uu nooga yimid abshir aadan dheri iyo xakiimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri iyo cabdi xasan bishaar iyo xabiibo xasan bishaar iyo cabdiqaadir maxamed sacdiyo maxamed bulbul iyo cabdicasiis maxamed cabaas dhammaan waxay jecel yihiin inay taanid u diraan caashe aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo gabar ay ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gabadhaasi oo loo bixiyey mustaqiim sheekh cabdifataax xasan waxay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaan leenahay mustaqiim soo weynaa u noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta haatana ku soo dhowaada annagoo ku guda jirna bisha barakaysan ee ramadaan qasiidada
dambalkan wuxuu naga soo gaaray hodan cali bi kole iyo xaawo cali bi kole muxuudiin cali bi kole iyo axmed cali bi kole cabdicasiis maxamuud cabaas suleymaan sheekh xasan falastiin khaliif yuusuf iyo asxaab kale waxaana ay u hambalayanayaan maxamed bayuuq iyo ruqye sheekh cabdiwahaab oo uu wiil uga dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey cumar faaruq waxaan leenahay cumar ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambal uu noogu yimid qadar sugow salaad beled xaawo jooga waxaana aan salaamayaa buu yidhi maxamed salaad jilcow iyo xabiibo salaad jilcow iyo suuda bilow faarax iyo sacdiya sheekh yuusuf falxada cali daahiye dhuuxa xuseen cabdi iyo basre sugow salaad iyo kiin khaliif cabdi gesi khaliif cabdi iyo cabdicasiis sugow salaad iyo farxaan jilcow cabdixiin jilcow iyo iqra jilcow waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan dhambaalka ugu dambeeya xaggayga waxa uu naga soo gaaray aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdishaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax jimcaale ayaa ku jira xamse mawliid sulaymaan muuna ayaan nimco iyo asxaab kale oo fara badan waxa ay u hambalyeynayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo uu wiil ugu dhashay degmada gaashaamo wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca qasiidada ugu dambaysana waxaa ku luuqeynaysa fanaanada faadumo qaasim hilowle iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo